wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle mudane maxamed bashiir qaasim daqare oo ay weheliyaan maamulka degmada jowhar ayaa tababar u furay boqolaal beeraley ah kuwaasi oo la barayay habbeerashada beeraha iyo nafaqeynta caruurta mashruucan ayaa la xiriira xaqabtirka cuntada iyo adkaysiga beeraleyda mashruucan oo cibaan looga dhigay si agar hagaajinta hubinta cuntada iyo xoojinta adkaysiga qoysaska maxamed bashiir qaasim daqare oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ka hadlay muhiimada uu tababarkan u leeyahay guud ahaan beeraleyda gobolka shabeellada dhexe waxaan aada ugu faraxsannahay maanta inaan kasoo qayb galno tababarkan ama aqoon isweydaarsigan loo qabanayo sideed tuulo oo ka tirsan degmadan jowhar kuwaas oo muddo laba sano ah aan soo dhaafnay waa howla ka socdeen sanad kastana gu iyo deegna loo qabto boqol qoys oo sideeda tuulo ka tirsan oo tuulana saddex iyo toban laba iyo toban sidaa laisugu qeybiyey ilaa sideeda tuulo oo loo qabto arrimo kala duwan hadday noqon lahayd in beero loo falo oo qoyskiiba saddex saac loo falo abuur la siiyo yuray la siiyo arrintaas aadaan ugu faraxsanahay sidoo kale dhanka kalena qoyska la baro sidii cuntada loo kariyo ubadka loo barbaariyo waa arrimo aada u wanaagsan aadaan ugu faraxsannahay runtii waxaan leenahay waa arrin aada u wanaagsan hay-adda wardana aaday ugu mahadsan tahay gu-i deer kastaba in dadka liito tuulo kasta kuwa ugu liito ugu tabarta daran leh in laga soo xulo waxna loo qabto aadaad u mahadsantihi tababarkan ayaa waxaa loo qabtay beeraleyda ku nool tuulooyinka hoos yimaada magaalada jowhar sida buulo xaaji arow baloog garaash moyko xaashooley baarey banaaney iyo tuulada kaluundi